الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay baabkii fadlu salaam ayaa inoo socday kollay baabka dhexdiisii ayaanan ku joogsanay axaadiidiisii ama xadiidkii ugu horreeyey ayuun baabaynu baabka kaba soo aragnay marka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mxamed bnu bashaari qaala xadaثna mxamed bnu jacfari qaala xadaثna shucbatu عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر قال أنه قال قال وأثر ويا سمر ربادنا وسوع لنا يا أثر كما طريقة كحيقة سند كلا أنبوك سوع لنا ولو شيخ هوري طريقة كلا الشيخ ونقم يؤون مركاين حقا مركا روادي سن dee waxaan filayaa intooda badan waa dadaan soo aragnay cabdilmalik ibnu maysarata kale waa nin hiqa ah reer kuufa ahaayo kunyadiisana abu zayd laba yidhaaho oo taabiciintii kaba mid ah ama dabaqadii afraad kollay zuhri iyo qataada iyabuu la dabaqa yahay laakiin waa nin hiqa ah kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh sheekhiisan zayd ibnu wahbina inay hore usoo maray waan filayaaye laakiin waa nin mukhadramo oo waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhay oo hiqo ah oo nin aada u mudanba ahaayo isna kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh zayd ibnu wahbin markaa laba taabici baa isku xiga oo kala weyn weeye oo midkoodba aaduu kala warinaya xadiidka sanadkiisa labadaasaa ku wada sugan zayd ibnu wahbina cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu buu ka warinaya qaala wuxuu yihi cumar kuntu waxaan ahaa radiifa abi bakrin abi bakar ayaan la saarnaa la fuushanaa raaxiladiisa abubakar baa xagga hore fuushanaa isna waa ka dambeeyo isaga ayaan radiifkiisa ama fankiisa saarnaaba fayamuru waa marayay abubakrin cala alqowmi qowmka ayuu marayay macnaa dee waa magaaladii bay joogaan abubakar iyo cumar ibnu lkhadaab baa radia allahu canhuma raaxilo wada fuushan raaxiladma hadday karayso dee mid wax ka badan inuu fuulo ay karayso rasuulka ilaahayba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dad kala duwan aynu barhkood kitaabka ku soo marray baa raaxiladiisii ama kol raaxil ay ahayd xataa dameer bay ahayd baqal way ahayd intaba dad la fuulay way jireenee shardigu xun buu noqonayaa daabadu inaan wax dhibi iyo anay uga imano inay karayso hadday karayso marka eactar min waaxid haddii lagu fuulo wax ba'si oo ku sugani ma jirto culimmada qaarkood baaba ururiyo oo isku dayay inay ururiyaan bal magacyadiina soo gaadhay ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh raaxilo ama markuubun laba fuushay ee dee qolooyinka man radifahum sala allahu caleyhi wasalam oo dee dad waxoogaa ayay ahaayeen been taasba weeye horta xagga cibaaradan uu ka cabiray fayamuru cala alqowm walow wax tegay ay tahay xaalo hore uu ka xikaayoonayo oo maha waxee laakiin mudaarica laga cabirayaa waa dee xaala xaaladii hore ayaa ama lagaba xikaayoonayaa si waxay imika joogto imika ay wax dee muuqda ay tahay ama laba arkayo una waa istixdaarka xaaladii hore iyo xikaaya can alxaala almaadiya ee wax kale maaha un qowmkii ayuu maraya abubakrin macnaha wuxuu maray un weeye qowm buu soo maray fa yaquulu markaasaa markuu cid soo maro ayaa wuxuu odhanaya abubakrin assalaamu calaykum kollayna axaadiis waxooga ayaa isii raaci doonta inta badan macno keliya madmuuc keliya wadale inta aan salaamta ku jirno salaamta axaadiisteedii abwaabteedu ma yaraba oo way badan tahay sheekhu inta uu kitaabkana aladab almufrad uu kuba soo arooriye ruux lugaynaya hadday kulmaan in dee ruuxan wax fuushan adabku uu yahay ama dee sida run inuu isagu salaamta bilaabo oo ka bilaabaya uu noqdo bal axaadiis way noo dambaysaa abubakar baa radia allahu tacaala canhu dee waxa weeye xadiida jaabiro isagoo dee halkaa mawquuf ahaa aan idhi marfuucnimona waa la wariyeyna casharkii shalayto wayn casharkii kan ka horreeyeynu ku soo maray oo yusallimu araakibu cala almaashi mowquuf ahaan baynuu soo marray marfuuc ahaanna waa inoo sugayihiin baan nidhi laakiin axaadiis baa inoo dambaysa biidni illaahi tacaala haddaba de waa siday adabtu ahayd waa ciddii dee ay ahayd inay bilowdo isagaa bilaabayo wuxuu odhanaya assalaamu calaykum dadkaa uu la kulmayo waa raakib ah ee dad lugaynayaabuu la kulmayaa fa yaquuluuna iyaguna waxay odhanayeen jawaab ahaan assalaamu calaykum waraxmat ullah de waana sii dee sunnuu ahaa ruuxu haddii dee la salaamo salaamtii wax ka fiican jawaabtiisu ay noqoto qur-aanka ilaahay taa inaguma faray ee walow hadduu ku gaabsado un intii ruuxan kaleba yidhi oo radin bilmithli uun iyadana shay bannaan ay tahay wayaquulu waxaanu odhanayay waa mar kale iyo cid kaloo la kulantay weeye abubakrin baa wuxuu odhanayay assalaamu calaykum waraxmatullahi tii hore eeg markaa hore assalaamu calaykum buu ku gaabsaday dadkii waxay ku kordhiyeen waraxmatullaahi sidaa xadiidkii malaa'igtii aadami aan kuba soo aragnay wayaquulu wuxuu odhanaya isagu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi fayaquuluuna waxay odhanayaan iyaguna jawaab ahaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wabarakaatuhu bay kordhinayeenoo dee bal salaamtiisii adigu mid ka fiican bay jawaabtoodu noqonaysay ziyaadadan leh ama waraxmatullaahi ama wabarakaatuh faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yidhi fadalana annaasu dadkii way inaga fadilaadeen oy nala dheeraadeen alyowma maanta biziyaadatin kaiira dee ruuxiya labama salaamina dadku waa badan yihiin oo kolley dadkii uu la kulmayayba ma salaamayay marka uu isagu salaamo kolba intan lafdigan salaamtiisa waxbay ku kordhinayeen ama wa raxmatullaahi ha ku kordhiyeen ama wa barakaatuh waana ziyaado ay leeyihiin oo dheeraad ah xadiidna waa ti aynu soo maray rasuulka ilaahay inuu dee assalaamu calaykum oo kale waa toban xasano waraxmatullaahi toban kala biri wabarakaatuh aduga xasano dee mar kala tadciifiyo haddaba dadka ziyaadaad badan ayay nala dheeraadeen taas buu yidhi bal waa dee lafdigan ay kordhiyeen uun oo ah salaamtii midka fiican ay ku salaameen xdثna محamed بن bشhاar qال xadثna yaحya بن سacيid qال xadثna شعbة qال xadثna xadaثnي cabdالملك عan زaيد qال xadaثna cmر مثله xadiثku waa kii makaan soo maray waana sanad inoo sugano waa rijaashii iyadoo waaliba wada صaحيixa raggan oo dhami waxaa isbedelayna markii hore محamed بن bشhاar wuxuu ka wariyey محamed بن jaعفar waa ninkii qundar loo yaqaanay iminkana yaxya ibnu saciid alqadaan buu ka wariyey labadooduba hadday yaxya tahay iyo hadday maxamed ibnu jacfar tahayba shucbun bay xadiidkan ka wada wariyeen ama aharkan aharkuna waa kii horeynu soo maray uune intaa yaxya ibnu saciid alqadaan baa sanadkan inoogu soo korroon kii hore kuba sugnayn bedelayna maxamed ibnu jacfar ama cabdulmeligani waa ina maysara zaydkuna waa ina wahbintan si aynu kii horeba inoogu sugnaa xadaثna isxaaq qaal akhbarana cabdالsamadi qaal xadaثna xamad bn slmةa can suhayl bni abi صaalixi can abihi can caaishata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala anahu qaal sanadka isaga horeynu usoo wada maray isxaaqna waa isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq bnu rahawey weeye cabdisamadnayna cabdilwaariث bal markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamuh عalayh maa xasadakum idinmay xasinoo alyahuudu yahuudi calaa shay-in shay korkii oo waxyaalaha dee ilaahay idin waafajiyey ama idinku nicmeeyey idinkumay xasin maa xasaduukum inta idinku xasteen cala asalaami salaamtan iyo wata'miini aamiintan ee salaada dhexdeedaba waa waqtigaa faatixada la dhammeeya a odhanaysaan taas buu idhi maxalu shaahidku salaamtuu noqonaya iyo fadligeeda inay fadlu salaam baan kuba jirnay maa xasadukum cala salaam qeybta hore ayuu noqonayaa in xagga salaamtu dee waa shaygan ilaahay subxaanah wa tacaala inoo jideeyey oo dee midu saynu hore usoo maray wax lagu kasbanayo jacaylkii iyo wuddigii soo jiidaya markaa isjeclaanshihii isticlaashuhuna waa wixii iimaankuna ku buuxsamayey jannana lagu geliyey saynu xadiidkii hore kitaabka inoogu sugnaa muslimna wariyo kuba soo maray waa arrin weyn oo salaamtu ay leedahay waana taa keentay saynu horeba usoo aragnay in hajrigii muxaramka ahaa labadii muslim ee dee isu cadhaysnaayee ku jiray hajrigii iyo shaxnadii iyo caloolxumadii aan dee bannaanayn haddii marka ay kulmaan salaamtii ay iska qaadaan ama ay salaamtii la yimaadaan xataa wixii hajrigii way kaga baxayaanba waa shaygan waddiga iyo keenaya caloolxumad iyo wixii meesha kaba saarayaan bal marka haddaba salaamti talabaadna waxa ay tay iyaday faa'iidadaa leedahay ayay haddana sideeda cibaado uba tahayoo waxay noo soo socdaba lafdigan assalaamba inuu ismi asmaadii ilaahay ka mida yahay dee waa kan asmaada ilaahay kama mida assalaamu almu'min almuhaymin taasoo kale bal haddii aan macno kala yeesho duco ah badbaado la isugu ducaynayana dee kolley waa wax weyniyo bal maalan muslimiintii ilaahay uu jideeyey ama uu waafajiyey walow aynu xadiidkuba soo maray nebi aadam markii ay dee uu salaamay iyaguna ay salaamtii ka qaadeen malaa'igtu in lagu yidhi waa durriyadaada taxiyadeeda ee innagaa layna waafajiyey innagaa tii bal maalan waafaqnay oo kale haddaba waa fadliga iyo salaamtu ay leediyo kelimaadkan qiimaha ay leeyihiin taase iyagii la waafajinaya innaga ilaahayna waafajiyey noona tijideeyey inana waafajiyey inan kuba camal fallo ayaa waxay keenayeen inay ka xumaadeen ay ka xumaayeen oy dadka muslimiintaa dee lamay jeclayn wanaaggii iyo khayrkii ay kuba xastayeen bal markaa taas bool xagga ta'miinkuna waa shaygan dee bal maalan ducadiina daabaca iyo khaatamka u noqonaya ee ducadii laguba khatimaye aamiin ee allaahuma ajibo iyadana laynoo jideeyey waa qiimahooday garanayaan waxay ka dhalanayay garanayaan taas bay muslimiintii u quuri waayeen ay kuba xastayeenoo haddaba labadaa shay say idinku xasteen ee ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka idinna jideeyey idinkarsiyo idin waafajiyey say idinku xasteen wax alla waxay idinku xasteenoo waxyaalahan kale dee iyagu ay idinkuba xastayeene ma jirin macnaa xasadku intaa waa ka badan yahay laakiin xasadkooda waxa u badnaa muslimiinta salaamtan iyo ta'miinkan ee taas waa ka xumida ay kaba xumaayeen ay nacsa ay nacayeen in muslidee diidanaayeenna muslimiintii tan ay kuba dhaqmaan ay ku camal falaan ama laba karsiyo la waafajiyo maa xasadakum lyahuudu calaa shayin maa xasadakum cala asalaami wata'miino markaa dee fadliga salaamta ay leediyo ta'miinka ine waa garasho ay taa garteen wanaagga ay garteen ay leeyihiin iyag muslimiintii ilaahay u jideeyey waafajiyena tii baa keentay xasadkan haddaba waxna idinkumay xasintay labadaa idinkuba xaseenoo fadligii salaamtiiyo ta'miinta uu kuba sugan yahay baabun assalaamu ismun min asmaaءi illaahi caza wajal salaamku ama assalaam waa magac macaanyada ilaahay ka midoo dee taas waa kan inooguba sugan qur-aanku inooguba sugan yahay bal maalan oo asmaadii ilaahay ee fiicfiicnayd ismi kaba mida weeye assalaam taasba weeyaan marka xagga assalaamu calaykum haddii la yidhaahna dee nabadgelya korkiina ahaatay macnahaas way noqonaysaa oo assalaam inuu halkan bimacna salaama yahay inuu ismigii ilaahayba loo jeedo oo ilaahay salaam ahaa magaciisu salaam ahaa naqaa'is oo dhanba isagu iyo dee ka nabadgelay ee kaba hufnaa ayaa ah ka idin ilaalinaya idin xafidaya bal maalan assalaamu marka waa ilaahay baa raqiibun calaykum waxafidun macnuu inuu taa yahayna assalaam waa ismi ismi asmaada ilaahay kaba mida iyadana lafdigan xataa salaamtan laynoo jideeyey macnihiisi waa lagu fasiri karaa waanu ixtimaalayaaba bal haddaba assalaam horta waa ismi asmaada ilaahay kaba mida xadaanaa shihaabun قال xdثna حماد بن سلمة عن حمyد عن أنس قال أنه qال qاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa wuxuu yihi إن السلاaم waa السلاam lafdigaasi ism magac weeye min أسmاء اللahi تaعaaلى ilaahay magacyadiisa kaba mid ah kaasoo wadacahu اllahu ilaahay dhigay fi اlأrضi dhulka dee in laysku salaamana laynoo jideeyeyba faafshuu faafiya assalaama salaamta baynakum idinkuu dhexdiina faafiya oo faafintuna dee waa markaa kulantanaysa salaama salaamtu yaanay macrifo iyo garasho ku koobnaane calaaman carafta waman lam tacrif fakol hadduu ruuxu muslim yahay salaam faafinteedu taas bay noqonaysaa iyadoo bal maalan dee taqra'u salaama calaa man carafta wamalam waman lam tacrif oo khisaasha islaamkana kuwooda ugu mudanba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhigay bal taasba weeye horta laftigana salaam dee taxiyo iyo dee imaka assalaam bay assalaama iyo badbaado waa macnihiisu waa noqdaa dee taxiyadii iyo salaamtan laysa salaam iyana taxiyo ahaantiina waa laguba fasiraa ismi asmaada ilaahay ka midana weeye oo bal maalan macaanida kala duwan buu uba yimaadaa xagga markan ay taxiyada tahay dee labadan macno ee assalaamo iyo inuu ismi asmaadii ilaahay ka mida yahay oo markaa laqbaduna sidaan marka hore soo laqbeeye ay noqoto labadabana waa lagu idlaaqi karaa ama lagu fasiri karaa ama uu ixtimaalayaaba bal xadiidka taiyada inooguba suganaa oo waa xadiid xaafid bnu xajarna uu taxsiiniye sanadkiisae de assalaam waa ismi asmaada ilaahay ka mida waa kan qur-aankaba suuratu xashri akhirkeeda asmaada kuba timi kuba sugan ilaahayna subxaana wa tacaala waa idin jidayo taxiyadiinnii buu qeyb ka mida ka dhigay weeye taxiyadiinnii iyo salaamtaysa salaamayseen buu qeyb ka mida ka dhigay markaa kol hadday taa tahay dee waxa weeye waana cibaadadna waa idinkaba dhigay ajri iyo thawaab yaa kuba mudanaysaan waxaa isku jeclaanaysaana taxiyadan buu kaba dhigaye bal salaamtii badsada oo faafiya oo ciddii aad la kulanteena muslimiinaba salaama iyadoo oon salaamtiinina ha ku koobina dee macrifo iyo garasho ha kuba koobina waayo qiimaha iyo fadliga ama wanaagga badan bay leedahay waxyaalaha badan iyo adeedna way kaba dhalanayaan ina asalaama ismu min asmaa illaahi tacaala wadacahu lahum fi lardi faafshu salaama baynakum فأفشوا السلام بينكم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل بن محرز الضبي الكوفي قال سمعت الشقيق بن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود قال أنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو نعيم كلي كتابك آد بأقوبة يهي waayo waa min kibaari shuyukh shuyuukh albukhaari oo kale dee waana nin marka la eego dabaqadii hore ee sheekhyada bukhaari kaba mida kolley kol kunyadiisan baynu soo aragnay taas baana badan marar waxaynu ku soo aragnay magaciis oo dee magaciisana fadl bnu dukayn baa la idha walow dukaynkaa la idhaha waa laqaba fadl bnu camrin ee magaciisaasee bal abu nucaym almulaa-ina malaa lafdiga waan soo aragnay oo dee shaqadiisii in kaleo cabdisalaam la yidhaha almulaa-ina waynu soo aragno nili labadooda shuraka ahay oo dhar adigu dharkan dumarka ka mid oo magacaa lagu idlaaqo dukaan bay wada lahaayeen oo ayay waxa weeye shuraka ay ku wada ahaayeen oo iimin jireen oo san baa nisbadoodu labadooduba wada timaadaan bal waxaan leeyahay kolle waa nin idqaan badnaa xifdi badnaa kale muxadisiintuna dee dhibtoodii bay kaba mid ahayde iyadoo waxyaalo ay kolkol isticmaali jireen oo u isticmaali jireen bal xifdiga ruuxan in la hubsado bal taas bay ahayd oo markaa laba siyoodba u isticmaali jireen oo kol ninkaa marka ay doonayaan inay wax kaba wariyaan ay iska hubsanayaan ninkani nin xifdi iyo idqaan leh inuu yahay iyo inaanay lahaynba oo la arkaa marka hore oo imtixaan ahaan waa waxay u samayn jireen axaadiistiisii ay ogaayeen inuu warinayaa dhici karta axaadiid kale ay kusoo dhex dari jireen way ku dul aqrihi jireen oo markaa haddii uu dee garto oo waxa uu kala fahmoona dee inuu xifdi leeyahay dabdi leeyahay baa u caddaanayso waxay doonayeen way kaba warinayeen haddii kalena waa qolooyinka ay ka cabiraan talqiintu aqbala kaana yaqbalu talqiin macnaa wixii loo laqina ayuu qaataa markaa xifdi markaa ruuxaasi ma laha oo dee waa laga yaabaa inay kaba joogsadaan oo kaas kolkol ruuxaanay horeba wax uga qaadan ayay tan ku samayn jireen ama ruuxa lagu imtixaanayo lagu hubsanaya sidii reer baqdaad ay bukhaari kuba sameeyeenba awqaadda qaarkeedna ninkii ay xifdigiisa ogaayeen ee marka muddo lagaba joogo bal in wax isbedeli ku yimi iyo in kale hubsashadeed iyo ayay taa ulaba imanayeen oo dee ninkii gartayna xifdigiisi waa fiican iyo waa sidii lagu yaqaaniyo itqaankii haddii waxyaalahaas ama waxa ayn dee waxa weeyaan uu dadkan kale ka maqlaya un dee uu halkii un kaba qaatona oanu kala garan xadiidkiisi iyo axaadiistii kalena aanu kala garanna ee waa ruuxaasoo bal waxa dhacdayna beri imaamkii weyne axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin baa adugu waxay u wada baxeen iyagoo ciraaq ka tegay cabdirazaaq iyo sanca oo halkaasay u rixleeyeen waa rixladoodii oo dee adugu markii cabdirazaaq ibne axmed ibnu mansuur ilamaad la yidhahna waa u khidmaynayo oo la socdoo ka da'yara markii ay ka soo noqdeen sanca ay ku soo noqdeen kuufa ayay abu nucaym u yimaadeen abu nucaym baa yaxya ibnu maciin baa doonay waana dee marka la ego dadkii hawri kaba warinayay raggoodii hore ee waaweynaa aadna u itqaanka badnaa axaadiidiisana bal isaga iyo bal matalan qabiisa iyo ay xataa xuruuf ahaan kale sooci jireen markaasuu doonay inuu imtixaano abu nucaym baa waxaa doonaya yaxya inuu imtixaano bartan axmed baa yidhi inaga daayo waa kolley xaafidu weeyaane bal iska daab inaga daab adugu tiimu ku adkaystay abu nucaym oo markii m waxaa ku adkaystay yaxya ibnu maciin oo markii ay ibnu maciino markay yimaadeen waana waqtigii rixladoodii ay cabdirazaaq kaba soo noqdeen raxmatullaahi calayhim waridwaanullaahi calayhim kullahum ay kaba soo noqdeen oo markaasu usoo baxay oo aqalkiisii hortiisii mala aqalka deked yaroo dhisnayd bay ku fadhiisteen axmedna uu midigta kaga fadhiistay ka fadhiistay yaxya ibnu maciinna isaguna axmed isagoo xagga hoosuu fadhiyeyna mansuur ninkaa dee kaba yara waktigii dabadeed baa deeto wuxuu la soo baxay waraaqo uu yaxya ibnu maciin waxyaala kuba soo qortay ama tiibuu la soo baxay oo axaadiid buu aqriyay soddon xadiid weeye markuu toban dhameeyaba xadiidaan xadiidkiisii ahayn buu kusoo daray tobankii hore markuu aqriyayo xadiidkiisii xadiidkan aan ahayne kii koob iyo tobnaad buu joojuulilay idrib calayhi laysa hada min xadiidi war kama saar meesha idribto xadiidkaygii ma ahayn waa waday markii labaad buu haddana kii koob iyo labaatanaad tobankii dambe ayuu raaciyey oo wuxuu ku yidhi idrib calayhi fainahu laysa min xadiidi markii soddonaad markuu soo gaadhay dee sheekhina waa ninkaa aada u baraarugsan ayuu waxa weeye isagaa in gacantiisii intuu qabtay may axmed oo xagga midig kaba fadhiyey ayuu yidhi ama hada fainahu awracu min an yafcala hada axmed buu sheegayaa ninkani waa ka xalaal miirad badan yahi waxaas oo kale inuu sameeyo ama hada fayasquru can dalik kii kalena waa ishaarayey ninkaa ina mansuuro laakana waa ka da'yaryey waxaa ma karayo aqoontaas iyo halkaa eerkaa ma gaadhsine laakiin hada min ficlika yaa faacil intuu yidhi ayuu bal waxa weeye tulugtiisii soo saaray bulaad ku tuwaaliyuu kaga tuuray meeshii dekadiiba ibnu maciin u dhaca sheekuna u cadoodo iskala galay gudi iyo axmed baa yidhi miyaan ku lahayn inaga daa waa xaafido markaasaa yaxya de waa intuu doonayo kolley in axaadiis badanna waa ka maqlay kolley mid dambane inaan wax isbeelidana arkeen markaasaa yaxya ibnu maciin baa yuxuun la rafsatu haadi axabu ilaya min rixlati haraatidaa u haraatiyey ayaa rixladii aan ilaa sanca u lugeeyeen dhulkaa tegeen ka soo noqday tan baaban kaba jeclahayo igama weynba wey adugu bal markaa waxaan leenahay waa nin itqaan badnaa abu nucaym itqaan badnaa waa qiso uu leeyahay kolley qiso labaad ay soo naqliyaan kol kitaabku hadduu dabayaaqa yahay haddaan raaciyo taasna waa waqtigii ma'muun waxaa bilaabmay mixno aada u adkayd oo culimada la imtixaaniyo lagu imtixaaniyey khalqulqur'aan barhkood lagu dilay kuwa la xidhay xadhiggii barhkood ay ku dhinteen ragga qaarkood baa masr iyo iyagoo katiinadaysan ba halkaas ama quyuudba kuba xidhan baa dhulkaa laga keenay intaa dariiqoo dhan baa lasoo mariyay haddana jeelashii dee baqdaad baa la dhigay kuba dhintay sabwaydi saaxibkii shaafici iyo halkaasaa qayd laga soo qaado dee jeelkiina waa ku dhintay iyo baqdaad dee rag kalena waa kuba dhintay sa nucaym ibn xamed noo dambeeyey rag leh ee kuwana waaba la laayeen markaasaa markii imtixaankaasi bilaabmay baa abu nucaym iyo rag kaloo reer kuufa ayaa ninkii waaliga ahaa in amarkii baa lasoo siiyey uuba yeedhay raggaa waxaa ka mid ah axmed ibnu yuunus iyo raggaas baa joogay markaas baa ninba ka horreeyo ninkii dee sidii ay doonayeen buu yeedhay isagii ayaa la weydiiyey abu nucaym axmed ibn yunus oo kale calaaqadooda aanay fiicnayn iyo raggaasna waa joogeen laakiin waa raggii xufaadda ahaa markii masaladii loo soo bandhigay ayaa wuxuu ihi beledkan kuufa waxaan kusoo gaadhay ilaa toddoba boqoloo waa acmash iyo ciddii ka sokaysay waxaana la yidhaahda dadkii acmash wax kaba warinaya raggii hiqaadda ahaa waa ninkii ugu dambeeyey isagu marka leega acmashe waayo waa isaga looga waaweynaa xagga acmash isagaaba wax hiqaadoo ka wariya acmash malaha xagga geeri ahaan u dambeeyey deetu yihi halkaas aan kusoo gaadho dhammaantoodba waxay lahaayeenba intaasi alqur'aanu kalaamullaahi bay lahaayeenoo intuu badhalkiisii soo qaaday ama zirri uu qabtay waaba gooyeenoa la yidhaahe ayaa wuxuu yihi bal maala waa soo dee qowlkiisii u adkaa cunuqii ahwanu min cindii min ziri haada luquntayda way kaga fududay agtayda bardhalkaas ujeedada waxaad ma yeelaya wayaan wataano bardhalkaasaan la igu yaalaba ama zirigaas luquntayda way kaga sahlantahy macnaa dadkii kale oo dhanna dee kolley waa qowlkiibuuba adkeeyo keentay taasi inuu axmed ibn ibn cabdillahi ibn yunis iyo madaxa kaba dhunkado iyagoona calaaqadooda fiicnayna bal adigu waxa weeye kolley waa nin marka la eego shiddadiisa iyo ama mowqifkiisaas iyo gees kale idqaankiisa iyo aad iyo aad u heer sarreeyu ahaa abu nucaym muxil ibnu maxriskan xadiidka inooguma sugan waa nin dadkii atbaacu taabiciintii kolley ugu waaweynaa kaba mid ah adugu taabiciintiina ama saxaabadiina wax ka soo gaadhay aanu laba kulmin kitaabkeena bukhaari fi ladabi lmufrad unbuu ku sugan yahay kutubta kale riwaayo kuma laha kolley waa nin laa ba'sa bihi min asam ninkaas baa wuxuu yihi shaqiiq ibnu salama waa abawaail maan maqlay yadkuru can ibni mascuudin qaala kaanuu waxay ahayn yusaluuna kuwa tukada khalfa nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisi bay dadku kuba tukanayeen markaasaa qaalaalqaa'ilu kubaa yidhi ama dee midkood baa wuxuu kuba qowlay dadkii ku daba tukanayay ah waa markii atixiyaadkii loo fadhiistay assalaamu cala allahi falama qada nabiyu sala allahu alayh wasalama salaatahu rasuulka ilaahay markuu salaadiisii dhammaystay ayuu qaala yihi man ilqaa'ilu assalaamu cala llaahi waa kuma ka yidhi assalaamu cala allahi in allaha wasalaam ilaahay isagaaba salaamo wey dee taxiye isagii la salaamo la yidhaah assalaamu cala allahi iyo meesha maba taalo ilaahay subxaanah wa tacaala isaga ayaa salaam ah isaga assaalimu min kuli naqsin isagaana aka nabadgelye hadday noqoto iyo salaamo iyo almusalimu calaa cibaadih addoomihiisa ka badbaadinaya dhib kasta kaba badbaadinayaana isaga weeye xaggiisay salaamada iyo badbaadadu ay kaba timaada isagaana salaamba ah ka naqsi dhammaantii isagu ka badbaaday waxa weeye taa marka hadalkaasi waxa mood maaha in la yidhaaho dee waxa weeyaan assalaamu cala allah intaa la yidhaaho waayo haddaan salaamo nidhaahno waa nabadgelyadiina dee isaga ayaa subxaanah wa tacaala kii lahaa ee milkeeyey dadka siinayay ee xaggiisa uu kaba imanaya minhu salaam isaga ayuu noqon haddii dee kalena de waaba waxa weeyaan saalim min annaqsi wa min kuli afaanna isaga weeye oo magaciisi salaamba walak ha odhanna taa weeye walaakiin qulu waxaad tidhaahaan التحyات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباad اللahi الصالحين أشhهد أن لا إله إلا الله وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله bal kole waa تaحiyaaتkii siiqooyinkii inooguba yimi تashahudka siiqadii ugu heer saraysay ama ugu saxo badnaydba weeye waa tashahudka ay culimmadu kuba idlaaqaan tashahud ibnu mascuud ay kuba idlaaqaan bukhaari iyo muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen lafdigiisa inay iskhilaafaaanuu iman san uu kuba yimi kow walow dee tashahudyo kale oo saxiixa inooguma sugan oo ka ibnu cabaas oo saxiixa muslim kuba sugan abu muusa alashcari kiisoo isna saxiixa muslim kuba sugan waxa weeyaan cumar ibn اkhadaab iyo caaisha iyo atixiyaadkoodii ay soo naqliyeen oo muwaطa maali kuba sugan intuba asaanidooda ay saxiixtay ay jiraan waxoogaa siiqaqaa siyaadooyinba kale le sida kaa ibnu cabaas oo kale halkan almubaarakaatu buu laba dheeryahay almubaarakaatu ayuu laba dheeryahay iyadoonii wowdana wa salawaat iyo wadayibaatna aanay laba socon wowdaasi inkaa cumar oo kale iyo azakiyaatu iyoba alfaado iyaguna ziyaadaa kuba sugan intana dhammaantoodba kol hadday rasuulka ilaahay kaba sugnaadeen wixii laga maqlay uu yahay axaadiisna ay noo sugan tahay waa kaasaa mudan iyo kaasaa mudan waa baab awlo uun eh waa dee kii lagu atixiyaadsadaaba waa mid saxiixa waana dee wax wada bannaan waana la kala dooran karaa laakiin markaan eegno xagga darajo ahaan xadiidkani waa kay ugu heer sarreeyey xagga lafdi ahaanna lafdigan ina iskhilaaf dadkii badnaaye kaba wariyey kamay dhicin ibnu mascuud oo kaleo bal waxa weeye rasuulka ilaahina isagaa toos u baray isagoo gacantiisu gacantiisa ay kuba jirta ayuu baray ibnu mascuud bal markaa siiqo tashahuud waa siiqadii ugu asaxsanayd baan leenahay walow siyaq kaloo dhowri ay jiraan oo intuba inoo sugan wada bannaan oo ruuxu hadduu kan aqriyay iyo hadduu ibnu cabaaskiisa aqriyay hadduu kuwa kale uu mid ka midaba aqriyabana tashahudkii qayb salaada ka mida ahayd waa u xasilayaa weeyaan oo uguba xasilayo taas isugeynta la isu geeyo labadoodiiba ragcad ka salaad keliya lagu wada aqriyaana ma jirayso ama siiqo wax ka badan laguma aqriyo siiqo kastaba gaarkeeda iyo dee salaadeeda gaarka ayuunbaa lagu aqriya hadduu ruuxu doonayana inuu ku wada camal faleen bal markaasna waa adna bilowgii oo ilaahay isaga assalaam ah markaa dee salaam la yidhaaho ilaah baa la bariidinayaayo assalaamu cala allah iyo taasi wa habboon ma ahae laha weeye tan siiqadan ataxiyaatu lilaahi ataxiyaatna jamcu taxiyatin weeye taxiyaduna waaba dee salaamtiiyo waxyaalo taas ah salaamtana waxaa loola yimaadaayo khaasatan dee madaxdooda iyo alfaadihii ay u isticmaali jireen ee kala dunaa waa weynayn iyo tacdiim iyo taasoo kale ayaa loolaba yimaadaa haddaba taxiyaadka anwaacdiisii oo dhan ama tacdiim iyo weynayn qaybaheedii oo dhami oo wixii la iskuba weyneynayoo dhan dee ilaah bay subxaanaه wa tacaala uba sugnaadeen wa salawaatu salaadihi waaba faradkeed iyo sunnaheed oo dhanba dan dee cibaado dhammaanteed looguba wada fasirin iyo wadayibaatu kelimaadkii fiicfiicna iyo waxyaalaha oo dee fiicfiicanba iyaduna lilaahi subxaanaه wa tacaala ilahay bay usugnaadeen taas waa dee qeybtii hore assalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu waa salaam rasuulka ilaahay laba salaamayo haddana aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصaalixiina waa ruuxii musaliga ahaa ayaa isagii iyo dadkii addoomihii ilaahay saalixiinta ahaa saalixna waxay yidhahaan ruux kastoo xaqii ilaahiya xaqii addoomahaba gutay waa addoon saalixa saalix imaka halkan ambiyadii baa soo gelaya oo dadkii kale saalixiintayd baa sooba gelaya rasuulka ilaahay baaba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka duruqdiisa mid kaa mida si inooguma timi kuba yidhi ruux hadduu hadalkaa yidhaaho dacwadaasi waxay gaadhaysaa asaabat kula cabdin saalixin lilah dhul iyo ama ku sugnaada ama samaha kuba sugnaadee ayay ducadaasi gaadhaysaa waa duca ay markaa tahay markaa uu taa odhanayo dee ruuxa dee kollayba xuduurkii salaada qayb ka mida inuu ruuxu waxan uu leeyahay macnihiisa dhadhansado tanna ay noqoto waqtiga caynkaasa shucuur markan uu leeyahay assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiina wa aadam iyo faman duuna ambiyadii iyo sidiiqiintii iyo awliyadii iyo dhammaan dadkii oo dhan waa wax wada gaadhayso uu salaamayo isagiina waa kan ducadii iskuba bilaabay ee istixbaarkeediiyo taase bal taas laha assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin iyo dee shahaadadii qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud baa le waqad kaanuu waxay ahayn yatacalamuuna kuwa bara kuwa barta weeye siiqadan kamaa yatacalamu axadukum suurata min alqur'aan sida axadkiin suurad qur'aan oo uba baranayo dee salaadii bay qeyb ka mida tahay oo wabatan dee tashahudkaa dambe markay noqotona bal culimmada qaar ka hore hadday sunno kaba dhigeenba ama in badanoo kaba midi hin oo taas oo kale oo ay kollay kaba dhigeen bal bukhaari baaba tarjama kitaabkiisa ku sugantay baabu man lam yara tashahuda alawala waajiban oo deetuu xadiidee rasuulka ilaahay kaciddii uu kaba kacayo inaanu kuba noqoniyo buu soo qaataay walow barhkood dee waajib kaba dhiga ay jiraan khaasatan waajib iyo ruknina qolooyinkaa kala farqinaya weeye ee barka dambe oo kale dee inuu laba yimaado waa kan arkaantii salaada ka mid ah waajibaadkeedii kaba mid ah la ilaalinaye lagaba tegahaynba haddaba salaadii buu qeyb ka mida yahay rukni arkaanteedii salaada ka mida ayuu noqonayaa khaasatan kii dambe saa daraaddeed bay si lafdigiisa loo ilaaliyo isagii loo dabdiyo ayay saa suurad qur-aan ay uga baranayaan ayay u baranayeen kolley maxalu shaahidkuna waa assalaamu al in allah huwa asalaamu taawayeyne wuxuu yihi assalaam waa ismi min asmaa illahi tacaala marka lafdigaas salaam yimaadana dee halkaas de haddii uu magac ilaahay yahay halkeed baa laguma fasiraya isagoo bimacna salaamay taasna ay tahay macnahaasna waa yimaadaa oo dee maxalkii waa wax laguma fasirayo taxiyadii iyo bariida ahaanna waa u yimaadaayo kolley waxa ay tahay uun qara-inta ayaa kala soocaysa iyo siyaaqa hadalku uba socdo oo kale oo taas baa kala soocaysa in waxa weeye oo dee waxaa la arkaa in meel kastoo lafdigan salaam aan ku aragnaba magac ilaahay laguma fasirayo ee meeshii dee ku habboonayd unbaa looguma fasirayaa meelaha kale hadday taxiyo ay tahay iyo haddii macnaha looga jeedaa assalaama iyo badbaado uu yahay walow tan taxiyadiiba macnaha lasoo gelinayo taas baa laguma fasiraya macaani kala duwan oo lagu idlaaqaa uu jire bal waxaan leenahay waa dee mawaadinta qaarkood halkani ay kaba mid tahay ama waxa weeyaan taas baaba dee magac ilaahay uu noqonaya ismigu waa ismi dee ismi min asmaa illahi tacaala bab xaq اmslm عalى اmslm an yuslima عaleyh ida laqiya waa xadiiaynu hore wax ka mida usoo maray ayuu halkii salaamta usoo celiyey muslimka xaqiisa uu ruuxa kale muslimkaa ku leeyahay an yusalima عaleyh inuu salaamo weeye idaa laqiyahu marka uu la kulmo waa xaq uu ruuxa muslimkii uu ku leeyahay walow dee keebaa bilaabaya markaa la kulmo waxa weeyaan waa wixii noo dambeeyey horena waxugaba soo maray taas weeye oo waxa weeye haddii ruux sii fadhiyo kan kale uu yahay ka socdo ruuxu dee loo yimaado amayn waxa weeyaan fadhiyeyna kolley kaa imanaya ee socda ama addaakhil ama alqaadim ayaa dee lagu leeyay inuu salaamta bilaabo haddii uu kaasi bilaabi waayo kii fadhiyay miyuu iska aamusayo halkiibuu kuma dayn mise isagaa salaamtii la iman ama qolooyinka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo sheegay inay yihiin kuwa ay tahay salaamta inay bilaabaan hadday bilaabi waayaan kii kale muxuu yeelayaa bal taa kalaamkeedu wuu inoo dambaynayaa ee waxaa ruuxa muslimkii uu ruuxii kale ku leeyahay inuu salaamo markaa u la kulmo xadaثna ismaaciilu qaala xadaثna maliku can اlcalaa bni cabdالraxmaan can abihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal xaqu lmuslimi ruuxa muslimkaa xaqii cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaqa uu ku leeyahay situn lix weeye qiila waxa la yihi wamaa hiya maxay yihin rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi idaa laqiitahu markaad la kulanto fasallim calayhi salaam salaamtii sharciga ahayd weeye waidaa dacaaka hadduu kuu yeedho cunto iyo axbiyo weliimuu kuuguba yeedhay faajibhu aqbal oo yeel haddaan wax maanico oo diidayo dacwadaasi aanu jirin waydastansaxaka hadduu nasiixo ku weydiisa inaad la taliso uu ku weydiiso kaa nasiixo dalbana fansalxa lahu u nasiixee oo wixii aada ogeydee khayr iyo wanaag ahaydee adiga kuu muuqday waxba ha ka qarine taas kula taliyo ugu nasiixee waidaa cadasa hadduu hiliso faxamid allahi ilaahay u ku xamdiyana fashamit yarxamuka allah dhaho u ducee waidaa marida hadduu xanuunsadana facudhu soo booqo waidaa maata hadduu dhintana fasxab janaasadiisa raac intaba waa xadiiaynu hore usoo maray dee salaamta uun mooyaane hadday tahay hindhisada iyo hadday naseexada tahay iyo xanuunka iyo umuurahaasna axaadiis bay nooguba soo horeeyeen xadiidkuna dee waaba kan oo ayn asalkiisa horta kan lixda ah dee muslimna waa soo saaray sidan bukhaari halkan uguba soo saaray markan dee waxa weya xadiidkii shantana bukhaari iyo muslimba way wadaagsadeen baabun yusalimu wuu salaamayaa almaashi kii socday cala alqaacidi eeg ruux wuu socdaa waa maari ruux baa fadhiya kan socda kii fadhiyey buu soo maray ruuxaa markaa socda ayay tahay inuu salaamta bilaabo oo uu kii fadhiyey dee isaga kaga horeeyo salaamtii xadaثna سacيid بن الربيع qال xadaثna عalي بن المبارك عن يحyى qال xadaثna زaيد بن سلام عan can jده أbي سلام عan أbي rاشhد الxbrاني عan cabدالرحمن بن شhبr qال samعت النبي صلى الله عليه وسلم yquل bal xagga snadka سacد بن الربيع الcاmrي أbو زaيد waa nin reer bصr ah waana nin ثiq ah oo waxa weeye kolley taabi atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kuwoodii weliba usii yaryaraa kaba mid ah bukhaari markay noqoto sheekhadiisa oo muslimna waxbuu ka wariyaa laakiin dee lama kulmin muslimo waa siduu kaga wariyaa tirmid iyo nasaa-ina way ka wariyaane iyaguna waa waa sida unbay kaga wariyaane bukhaari mooye cid kaloo raggaas isaga toos ula kulantay ma jirto kutubtooda ha kuma sugnaadeen afartaa kale ama saddexaa kalena eh laakiin iyaga waa waasido xataa muslim waa waasida uune bukhaari markay noqoto sheekhyadiisii isaga wax kaba warinayay waa ninkii u geeri horeeyey laga yaabaa ragga qaarkood inay ka weynaadaan laakiin dhimasho markay noqotay iyo geeri raggii uu la kulmay bukhaariya wax kaba wariyay oo ninkii uu geeri horreeyey laba boqol iyo kob iyo tobankii hijirada ayuu dhintay oo bukhaari markaa dee labaatan waa dhowr iyo toban jir buu ahaa markaase waxaan leenahay wa aqdamu shaykhin lilbukhaariyi wafaatan weeye sheekh bukhaari leeyahay waa ninkii xagga geeri ahaanta ugu horeyntay ugu geeri horeeyey markaas waa laga yaabaa ragga qaarkood da inay ka weynaadaan sheekhadiisa ragga qaarkood way ka wen yihiin ee geeridan jee usheed ujeedna waana nin hiqa ah baan leenaho dee muslim iyo tirmidi iyo nasaa-ina waxbay ka wariyaan amaa in yaxyu waa yaxya ibn abi kahiir weeye yaxya in cali ibn mubarik ilhunaayi uu kaba warinayo horeynu iyaga u soo maray sayd ibnu salaam waa nin bal maalan sayd ibnu salaam ninka la yidhaaho waa nin atbaacu taabiciintii kolley raggii ugu waaweynaa kaba mida bal saxaabada qaar la soo soo gaadhay laakiin aan arg waana nin hiqa ah oo laguba kalsoon yahay shanta kitaab ee kaleba waa ku sugan yahay laakiin صaxiixa bukhaari kuma sugnee adabkiisanuu ku sugan yahay muslim iyo afarta asxaabu sunanna waxbay ka wariyaan isaga iyo awowgiiba oo bal zayd ibnu salaam awowgii abasalaamna mamduur baa magaciisa la idhaah waa nin reer xabashaa malaayo waa la xabashihii nisbada walow barhkood ay leeyihin nisbada waa wax kalaba waa nin madow buu ahaayo bal markaas mamduur lala yidhaaho taabici markaasna ah dhexe oo awowgii abusalaam mamduur baa magaciisa la yidhaha alxabashiy waana nin adigu madow buu ahaa xafidkiisana ka warinayo kutubta xafidkiisa ka warisa unbaa isna kaba warisa waa bukhaari fi ladab iyo muslim iyo asxaabu sunan alarbac isaguna waa nin hiqa ah weeye marka la eega awowga ama aburashid alxubraani magaciisa waxay yidhaaheen akhdar way yidhaaheen barhkoodna nucmaan way yidhaaheen waa nin hiqoo taabici weyn ah oo kitaabkeenna waa kan ku sugan abu da-uud iyo tirmidi iyo ibnu maajana waa ku sugan iyo muslim xataa kuma sugna nasaa-ina kumaba sugnee bal waxaan leenahay isaguna waa nin hiqa ah kaasi ninka u dambeeya cabdiraxmaan ibnu shibrin waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida bal nuqabadii buu kaba midaya maalintii caqaba waana nin reer awsa madiine markii hore degay walow markii dambe shaam iyo uu dego ximso xagga cahdigii mucaawiya uu kuba dhintay waa saxaabi weeye wuxuu yihi صaxaabigaasi qaala samictu الnabiya slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo liyuslim ha salaamo alraakibu waa kii wax fuushanaa haf salaamo cala raajili ujeedadu dee ninkani miise ziyaadu leeyo kani waa lugeynaya isaguna waa kan wax fuushan waxaa dhici karta inuu dee isu qaato inuu kaba mudan yahay oo isla weyne ay gasho isagii baa deeta la faraya inuu tawaaducu ruuxii isaga kii lugeynaya salaamo kii raakibka ahaa ee arrintan iyo si aanay dee aanu sarrayntan uu kaba sarreeyo aanu u qaadanba isagii inuu kaba mudan yahay iyo taas isaga waa ku bilaaba salaamtii walyusalim ha salaamo alraajulu ninkii lugeynayana cala alqaacidi iyada taas kii fadhiya kolley kii socday unba ama raakib ha noqdo ama waxa lugeynaya salaamaya walyusalim ha salaama alaqalu cadadka yari cala alakari haddii dad yar iyo dad badan xaqa dhinacan u badan ee dad yar iyo dad badan hadday kulmaan kuwa yari ha bilaabeen salaamtaa ku horeeya faman ajaaba salaama salaamta ruuxii bal maalan ajiiba markaa asalaamu calaykum laidhaha salaamtii qaada fahuwa lahu ajrigii isagu u sugnaaday waman lam yujib ruuxii dee aan jawaabin aan salaamtii qaadinna falaa shay-a lahu wix isaga u sugnaaday ma jirto dee inay ajrigii iyo hawaabkii iyo arrintii halkan lagaba helayey ma helayo kol hadduu jawaabi waayo bal markaa waxa weeyaanuun kolley axaadiis baa isu dabeen socon doonta tarjamada hore muxuu ihi baabun yusalimu lmaashi cala alqaacid taraajim kale isu keen daba socon doonta haddii ala yidhaaho oo noocaasuna marka waa axaadiis aan la qabayn doono xadaثna isxaaq qaala akhbarana rawx bnu cubaadata qaala akhbaranii bnu jurayji qaala akhbaranii ziyaad ana haabita akhbarahu wahuwa mawla cabdالraxman yarwihi can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal xagga sanadka ziyaadka horeynu usoo maro waa ziyaad ibnu sacd waa nin marka la eego asxaabtii zuhri raggoodii ugu waaweynaa ugu idqaalka badnaa bal isaga ibnu cuyeyna wuxuu idhaahba kaana ahbata asxaabi zuhriyi isaga dee ibnu cuyeynena waa ka weynaa isagu asxaabtii zuhri waa ninkii ugu idqaamka badnaa buu yidhah bal waxaan leenahay waa nin hiqaa aada u idqaam badan oo bal maalan dee ragga dabaqadaas asxaabtii zuhrina kaba weynaayo isagu saadisa noqonaya ama qayb badan kaba weynaa waa nin hiqa amaa haabitka kaba dambeeya bal haabit ibnulaxnafna magaciisa way yidhaaheen haabit ibnu ciyaad ibnulaxnaf ibnulaxnafna waa la yidhi korkood baa axnafka ciyaad laqab ugaba dhiga sidoo xaafid ibnu xajar fatxulbaari kuba yidhaaho bal waxaan leenahay waa nin taabiciya oo hiqa ah weeye laakiin waxay noo taalle halkan mawla cabdiraxmaan addoon buu ahaa markii hore waa la xoreeyey welihiisana cabdiraxmaankan baa leh cabdiraxmaankana waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibn اlkhadaab weeye cumar ibn اkhadaab baa markaa adeeruma uu ahaayo walaalkii zayd baa dhalay cabdiraxmaan ibnu zayd ibn اlkhadaab weeye saa daraaddeed baa ninkan kolkol kutubta taraajimta waxaa u yimaadaa alcadawiyo macnaha reer baa loo nisbeeyaa waa reer bani cadi waa cumar ibn اlkhadaab iyo reerkoodii welihiisa cidqi bay lahaayeenoo nisbada loo nisbeeya alcadawiyu waa tan xagganay ugaba timi waa walahan bay ugaba timiba weeye bal ninkaas baa wuxuu inoogaba warinaya waa nin hiqaah abu hurayra wuxuu yihi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala yusallimu الraakibu calى اlmaashi wاlmaashi calى اlqaacidi wاlqaliilu calى اlkaiiri waa lafdigii xadiidkii hore aynu kaba soo baxno oo kale qaala bnu jurayjin ina jurayj baa wuxuu yidhi faakbaranii abu zubayri abu zubayr baa ii waramay eg markii hore ibnu jurayjba sanadka uu inooguma sugnaa rawx ibnu cubaade ayaa kaba warinayey waa dariiqa labaad oo ibnu jurayj yeeshay oo xadiidkan macnihiisa laynu horena u soo marray oo casharkii kan ka horreeyey aynu kuba soo maray abu zubayr baa wuxuu igu warramay annahu samica jaabiran isagoo mawquufaynu halkaa kuba soo maray ee isagoo marfuucan axaadiidan waa tan aan ku hayno horena waan usoo sheegnay casharkii kan ka horreeyey buu inooguba sugnaa yaquulu xaalu kuba qowlayo almaashiyani labadii socday in halkan waxa weeyaan waa nin wax fuushanayo nin lugaynayo kulma kii wax fuushana ha bilaaba weeye cadad yar iyo cadad badan oo iska hor yimaado cadadkii yaraa salaamtia kuba bilaabeen xadiidka haddii ruux fadhiyey oo dee mid soconaya kuba yimaada ama almaar kii soconaya salaamtii haba bilaaba ee laba ruuxoo wada lugaynaya ama wax wada fuushan eeg ama way waxbay wada fuushayiin way wada lugaynayaan way kulmeen keebaa bilaabi markaa weeye salaamtii keebaa bilaabaya waa taas buu imika jaabir kaba hadlaya wuxuu yidhi almaashiyani ida jtamacaa labadii labadooduba wada lugaynaye midkood wax fuushanayn hadday kulmaan fa ayuhumaa bada'a bisalaami koodii salaamta isaga ku bilaababa fahuwa afdalu walow dee ay tahay inu soo marray wakhayruhum aladii yabda'u bisalaam waxa u khayr badan kolba ka salaamta yaa lagaaga horeyn weeye saynu ibnu cumar kuba soo marray waa u degdegi jiray ina cid kala horraysa muu dooni jirin marka iyadaa in isagaa bilowdan kan leebaa ajri iyo fadliga ziyaado ay yeelanaya dee kii kale hadduu ka qaadana fadligii hala wadaagsaday laakiin kan baa fadliga siyaadaa leh laakiin mid la yidhaha kaasi ha bilaaba ma jirtee kooda mudan ama u degdega ayaa ah ka khayrka badan baabu tasliim araakibi cala alqaacidi waa axaadiid asaaniid kala leh laakiin isla mid ah xadaثna نعayم بن حmاd qال أخبرna بن المبارك qال أخبرna معmر عن hmام عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال يsلم wuu salaamaya الراakiب kii wax fuushanaa wuu salaamaya عlى الmaaشhi kii socday والmaaشhi عlى القاacد والqليل عlى الكaثير bal kolley أxaadiiثa kalena waa inoo taasun waan yar wadi doonaa un kolley inta yare koobana inoo hadhay un laqbadaan ku yar dadaalaya halkan baa imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa adkaar buu axaadiida mid kamida isagoo qabanaya ama axaadiidan baa wuxuu yidhaahaa wuxuu ka soo naqlinayaa asxaabtii oo markuu asxaabna yidhaha shaaficiyadu ujeedaa laakiin keyrkoodna uu raaciyo culimada ayuu kaba soo naqlinayaa balsen axaadiiday noogu xusan oo ah cidda bilaabaysa salaamtii sunnihii weeye taas bay sunuu tahay adabku kaas weeye qolada rasuulka ilaahay yidhi ha bilaabeen bay tahay laga sugaya inay salaamtii bilaabaan iyagaana ay tahay dee sunnahan idiyagoo ku camalfalaya adabkan inay ku bilaabaan be laakiin hadday dhacdo arrintaa in la khilaafay oo imika waxa weeyaan kii lugeynaya kii wax fuushanabaa iska horyimo kii lugeynaya baa salaamtii isagu assalaamu calaykum yidhi ama waxa weeyaan ruux fadhiya ayaa ruux soo marayo dee isagii kii fadhiyey baaba assalaamu calaykum yidhi oo kale arrinkaas walow adabtii laga tegay oo kii ay ahayd inuu bilaabo aanu bilaabin haddana dee laguma tirinayo waa adab laga tegay una karaaho in lagu dhacay laguma tirinayo oo karaaho maaha waxa weeye oo sidaa daraaddeedna haddii cadad yar iyo cadad badan ay kulmaan oo kuwii badnaa iyagu salaamtii bilaabaan haddii kuwii kale ay kalaba horeeyaan bal adabkii ama sii roonayd waxay ahayd qolada kale inay bilaabaanbe laakiin taasoo kalena karaha lagu dhacay oo markaa jawaab lama mudanayo lama odhanayo jawaabtii ruuxii kale waa lagu leeyahay inaa la salaamay iyo xataa dee ciddii mudnayd ee ay ahayd inay horta marka hore kuwa horeysa yaanay kuba horaan ku horeyn bal markaa waxaan leenahay arrintii khilaafulawla un weeye adab laga tegay un weeye laakiin laguma dhicin shay dee la yidhaaho sharcan karaahay u tahay oo wax toosan maaho ruuxina markaa la yidhaaho isagu kaasi jawaab ma mudanayo laba yidhaaho taas laguma dhicin bal waxaa weeyaan un ruuxani wixii habboonayd buu kaba tegey inuu isagu salaamtii bilaabo haddii kaasi ka tegay kii kale salaamtii uu laba imanaya dee jawaabtiina isaga waa lagu leeyaho xadaثna asbqu qaal akbarana bn wahbin قال أخبرني بن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال هذا رقم وانسوض مري بن هاني وحميد بن هاني ورنا وحن صار شيخنا أكبر الشيخ لابن وهب وأن تابعية شيخدي ابن وهب وأنك أم وينان كان ابن هاني بالله وحميد بن هاني camr bnu malik isaguna waa nin taabici oo taabic markaa isaguna reer shaam ah reer masar ahaa baan ujeedaayo hiqa ah fadalana waa saxaabigii fadalat bnu cubayd oo isna masar degay can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala yusalimu wuu salaamaya alfarisu kii faraska fuushanaa waa raakibkii cala اlqaacidi kii fadhiyey dee kii socdayna uu salaamaya sidan axaadiidii hore kuba soo maray wاlqaliilu cadadkii yaraana cala اlkahiiri cadadkii badnaa iyagaa salaamaya baab hal yusalimu almaashi cala araakib adabku muxuu ahaa alraakib yusalimu cala almaashi taas bu aha waa sidan xadiidka kusoo aragnay miyay dhacaysaa haddii dee isagii laba iman waayo ruux soconaya inuu kii wax markaa raakibkaa uu salaamo waa arrintii aan kaba soo hadlaynay arrinku waa adab haddii taa laga tagana khilaafulawla ayaa laguba dhacay ee waxa weeyaan dee bal maalan taa ajriga iyo hawaabkiina waa la yeelanayaa une bal miyuu ruux soconaya salaamaya kii wax fuushanaa xadaثna mحamed بن kaثيiri qaal akhbarana sulayman بn kaثيiri can xusayni xusayn بn cabdiلرaحmaan can الshacbiyi anahu shacbiy laqiya wuxuu la kulmay farisa nin faras fuushan fabada'ahu bsalaam waa caalimkii shacbi isagaaba salaamtii kaga horeeyo asalaamu عalaykum buu yihi faqultu waxaan idhi markii uu taasi tabda'uhu bsalaam ya tabda'u bsalaam de wuxuu leeyahy inaad sugtay ahayd sunnahan buu ogaa xusayna oo sunnahan buu ogaa inagu waan lugaynaynaa isagu isagaa wax fuushan isagay ahayd inuu salaamta inagu bilaabo ee ma waxaad ku bilaabaysaa salaamtii adugu ood kaga horreynsa qaala wuxuu uhi markaasna ra'aytu shurayxan maashiyan yabda-u bisalaam ra'aytu waxaan arkay shurayxan oo ninkii qaadiga ahaa isagana ka da-da weynaa hodee cumar bn اkhadaab ilaa malaa toddobaatan iyo sanadii ku dhowan buu qaadi ahaa cumar laga bilaabo khulaafadii ka dambeysay ilaa in ka dambeysay ilaa waqtiga xajaaj malaa ka joogsanaya shaqadan waxa weeyaan qaadi un buu ahaa shureyx baan arkay maashiyan xaaluya isagoo soconaya yabda-u bisalaami isagu dee isagoo lugeynaya ciddii xataa uu la kulmaya xataa wax fuushanayd salaamta kuba bilaabayeen bal waxa ay tahay un in adabkii muxuu yahay rasuulkii ilaahay taa inoo baray waxaa dhici karta dee ruuxii ama in arrin ama degdegaas isagoo ajri doona inuuguba degdego ama maslaxo kale iyo arrin kale oo keentayba ama ruuxan uu ka baqanayo inuu salaamtii laba imanba waayo laakiin adabku waxa weeye ka raakibkii inuu bilaabo haddii taasi ay dhici weydo kii kala bilaabana oo kii kala salaamana dee jawaabtii isaga waa lagu leeyahay bab yusلm الqليل عlى الكaثيir xadaثna cabdاللahi بن يزيد qal xadaثna xaywة waa intii xadiiثku kaba koobnaa buu mid kasta tarjamo gaara u dhigto qaal aخbarana xumayd abu hanin ana aba عaliyi cmr بn malik الmصri xadiiثkii makaan kaba soo baxnay si aarka maya xadiiثkii hore lakiin markii hore muxuu yihi aخbaranii بن haniin can cmr بn maliki taasuu yihi soo maaheen imika muxuu sheeku lafdiga yihi أخبرنا حمaيد أبو hانين بن hاني b waayo ninka waaa la idhaha حmayd iبن hاني kunyadiisana abu hاني baa la idhaha haddii iبن hاني la idhahna waa hadal dhaba un haddii abu hاني la idhahna waa wax waaqaca oo waa kunyadiisii waana magacii aabihii marka waa حmayd iبن hاني oo abu hاني kunyadiisu ay tahy ana abaa caliyin oo camr bni maliki marka dhawaydaan soo haynay ayay kunyadiisii ay hayd camr bni malikin almasriyi aljamiyi almasriyi aljamiyi abu caliyin intaasaa inoo soo korodhay un xadaثahu can fadalة bni cubaydin صaxaabigiina magaciisii magacii aabihii baa iyadna inoo soo kordhay عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عبد الله وإن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني ونكيون عن أبي علي الجبي وكن يدسوا مركنا وكن يدسوا لبدو دبع مكة عن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير كون كلنا وإسلام بدون باب يسلم الصغير على الكبير حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن خلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد زياد ياك مركي لويد وقال سند كان سوهيني أنه سمع ثابتا مولى بن الزيد مركي لويد عبد الرحمن بن سوهيني مولى عبد الرحمن وانا تعالوا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إما كمولى بن زيد ينبوله أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير حدثنا أحمد بن أبي عمرو أحمد بن حفص بن عبد الله أيا ليلى مركا أبو عمرو كان حفص بن عبد الله بالليلها قال وحوري حدثني أبي أبي حفص بن عبد الله وهي السلمي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة إبراهيم كوين الضهمان عن موسى بن عقبة عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير مكالكنا ينصر وكيرا وسلام يا كيوينا وأدب كاتاسا احترام كوين ويه هدي كيرا سلام تعالى الله يمنو كوين كبلابنا وطان لنا هم ده si mudnaydu baanay ahayne iyadana basi kuma sugna yusallimu الصaغيiru calى الكabiiri wاlmaashi calى الqaacidi wاlqaliilu calى الkaiir kolley abwaabtii isku midkahayd halkaasaan kagaba baxnay waxaan leenahay in xadiidkan bukhaari صaxiixiisana waa ku wariyey laakiin صaxiixiisa mucalaq buu ku ahaa maanta waa ka sanadkan dhameeyey صaxiixa xadiidkan markuu warinayey iyaduu sanadku kan yahay muxuu ka bilaabay un وقال إبراهيم بن ضهمان عن موسى بن عقبة عن صفان بن سليم وسأل صحيح كما سغن إبراهيم بن ضهمان مكبلاوي marka imika maxaa inoo cadaadayna laba inay halkaa ka maqan tahay sanadkiisa صaxiixa laakiin waa mucalaq halkaa waa kan wasriye halkan mawsuul kaba dhigay imaam weynoo kirmaani laydhaa raggii bukhaari sharxe ahaa ayaa waxaa ka dhacay ibraahim bnu dahmaan wuxuu saa u yihi waqaala bnu ibraahim bnu dahmaan onu xadaanaa o dhan iyadoon dee darsi lagu jirin laakiin layska mudakaroonayo la wada fadhiyo axaadiid la sheeg sheegayo xadiidka ka maqlayo saa daraaddeed buu taa u yihi waana hadal kolley dee malaa sahwi uuna bukhaari oo dhalo buu dhintayba ibraahim bnu dahmaan waana tan imika halkan laba ay u dhaxaysee bal waxaan leenahay bukhaari saxiixa mucallaq buu ku ahaa ibraahim buu ka bilaabay imikana labadii dee waa ka halkan inoogu xidhiidhiyey sanadkii oo dhan wallahu subxaana watacaala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا